qorshagan diyaargarowga abaaro iyo kuwada shaqeeya doonanga ilaa siyad wasaaradoodii waliba wasaadag hugoy madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland mudane maxamuud sayid aadan daafurka barnaamijka ee qorshagan koorsadooka abaaro oo laku fuliyi doono qeybo kumida degmooyinka jubbaland ee weliba hagaasantay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka jubbaland weliba daafurka qorshagan ku qeybgalay wasiirada wasaaradaha beeraha arrimaha gudaha gargaarka hanaanada howlaha kalluumaysiga wasiir ku-xigeenka wasaaradda gargaarka agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo mas-uuliyiin kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka jubbaland geela maxamed aadan yana ku hadli muhiimadda koorshagan inaan u sheegno abaar gacanteenaan ugu bixi karaa hay-adaha meesha fadhiyana dadka hadda meeshaan ku jira ajanabi ma arko dhammaan waa soomaali waxaan rabaa inaanu soo jeediyo wixii ay ka shaqayn jireen waxaan ahayn inay ka shaqeeyaan dalka soomaaliyeed waxaan leeyahay inaan tabcanno ilaahay isku xirno weli waxaan haysanaa jubba la yidhaahdo oo aan gurin oo dhammaan oo badda ku socdo inaan ka faa'iidaysanno xoolahana calaf ka siisanno beerahana ka tabcanno dadku soomaaliyeed inaan aaminno ilaahayna aaminno innagana aan xooggeena isu geyno baryada aan iska dayno intaasaan horta leeyahay dadka soomaalida meelka sidoo kale wasiirka wasaaradda gargaarka maaraynta masiibooyinka jubbaland cabdiraxmaan moxamed yana faahfaahin ku bi qorshagan iyo ujeedshay diyaargarowga abaarta aan ka cabsi qabno inay ka dhacdo deegaanadeenna mudane madaxweyne qorshahani sababta keentay maanta in lasoo bandhigo oon daafuro waxaa jiray cabsi badan iyo saadaar xoog badan oo tilmaamaysa inay jiri karto abaar roob yaraan fara badan oo roobka deerta inuu yaraan doono jiilaalkii ku xigi doono waa cabsi iyo tawaqucaad iyo qiyaasaad soo baxaya wey madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee jubbaland mudane maxamuud sayid aadan oo daafuri qorshagan koorsadooka abaaro yana sheegay in la helo biyo ka filan bulshada qorsho tafatiran oo si qurux badan looga shaqeeyey iyadoo lagu salaynayo waayo aragnimada hadba masiibooyinka dabiicigu yimaado oo marna abaar noqdo marna fatahaado iyo biyo noqdo waayo aragnimada ay wasaaradda ka heshay qorshe ku salaysan oo ah ka hortagga khataraha nagu soo socdo ilaahay baa og laakiin inta bani aadamku uu qiyaasi karo maxaa dhici karo sidee looga hortegi karaa mahmaha soomaaliyeed baa ahayd balaayadu weji la qabta ay leedahay daba la qabta ma leh micnaheedu waxaa weeyaan waxa in laga hortago inay ku wanaagsan yihiin mar xeeri iyo fundhaal kala dhaceen wax ka qabadkeedu ay noogu kacayso qiimo aada iyo aada u fara badan wasaaradda markaa qorshahay soo bandhigtay waa la qanciyey waa u mahadcelinayaa hay-adaha gacanta ka siiyo ujeedada qorshan yahay koorsadooka dhibaatooyinkiio khataraha abaaro walibana usuqeybkoya sidii lansuu biili lahayay walhasaaro tayi leh waana ka filan bulshada